ugu horeyn oo a idin soo booqda inaan idin salaabo hawsha aad dalka iyo dadka u haystaan na idinku hambaleeyo qodobka labaad waxaan doonaya inaan idiin soo tegiyo oogaa sheeka ah waxyaaba aan arkay oo ka yaabay baan rabay inaan isku inaan idiin soo tegiyo waxaasoo ah waaba waxaa jiray dhulkan waxa naloo ku keenay oo annaga puntland maanu imane nin u-n-ka ka shaqeeya oo wakiil ka ah secretary generaalka odayaa guudo u-n-ka oo welad cabdalle laydhaah ninkaasi meel xun buu nagu dhistay wuu kala daadiyay soomaaliya muqdisho jabuuti eritrea ayuu isu maray mid bala dheeraysiiyey baa la keenay oo la yidhaahdo neclaskee juuq umanan oo dhan wax badan buu insaafay oo ku tuntay mid ka sii daray baa la keenay oo la yidhaahdo hebel kiiti michael kiiti miyaa laydhaha ninkaasi halkan uu yimi maalintii dhaweyd waanu is aragnay wixii aanu qabnay dadka reer puntland wixii ay qabeen ayay u sheegeen qayb wal oo shacbiga ah mid istim ah mid shacbi ah mid siyaasi ah mid barlamaan ah mid dowlad ah yacni jaamacaddii jamciyaddii quruuma ka dhexaysay oo caalamka ka dhexaysay buu xataa habaabiyey ninkaas shir baa la galay madasha wadatashigaa la yidhaahaa xawar baa lagu galay puntland shirkaas waa ka biyo diiday madaxweynaheedu waa diiday shir jaraa'id buu qabtay weliba iyo wafdigu la socday inaanu arrintaa iyada ah ku kalsoonayn wuu tebiyey markiiba wuxuu u tebiyey jamciyadda qurumo ka dhexaysa wuxuu yihi soomaaliya waxay isku raacday four point five maaragta qalad iyo wuu qalday jamciyaddii qurumaha ka dhexaysay halkanuu haddana yimid isagoo muddo kadib wixii xambaarsan waxyaabaha lala yaabay oo aanu la yaabnay waxaa ka mid ah masalan saddex beri buu markaa joogay saddex maalmood isagoo joogay buu tebiyey warka oo isagoo og puntland inay arrintaa ka biyo diiday oo diiday buu wuxuu yihi soomaaliya waxay isku raacday four point five muddo badan kadib ayuu hadda yimid halkan isagoo four point four point fivekii xambaarsan afar dhibic shantii xambaarsan marka hadda dantaydu halkan weyne waxa ay tahay ninkaa isaga ahoo deg dega iyo kalsoonida anigu meel ka keenay garan maayo dabcan afrikaankuna uu iska afrikaan afrikuu ku dhashay isagu uganduu ku dhashay sida la sheegay marka afrikaanka hoos baa loo eegaa beesha caalamka beesha caalamka beesha caalamka miyanaan soomaalidu ka mid ahayn waa ka mid ee way dingaraarto dingaraadadii baa ku raagtay dingaraaradii waxaan marka u imid halkan xogayaha guud oo hadda laleeyahay isaga naftarkiisa waa bedel buu u socdaa waktigiisii baa dhammaaday waan ka dacweynayaa ninkaa waanu ka dacwoonaynaa waxaan leenahay ninkaas halkaa hadduu sii dhaafo yacni alamtaruu soo dhaafay marka waxay ila tahay waxaan la daaweyn karin oo kale inuu soo wado ninkaa inala ka bedelo baanu doonaynaa deg deg weliba nala ka bedelo william kiiti naloo ka bedelo ayaanu doonaynaa haddii aan laga bedelin haddee nimaan noloshaada rabin oo lagaba yaabo inuu khatar iyo duufaano kale oo dagaalay dalka ka dhashaan isaga naftarkiisa markaa nabadgelyadiisa ayaanan damaalad qaadi karan waa tahay jaraad ninkan waa nin ingiriisa dowladda ingiriiskana waxaa la tilmaamay inaysan arrimaha soomaaliya dhexdhexaadka ahay marka taas ka hore aada iyo aada baad u mahadsan tahay dowladda ingiriisku waddankaanu joognaa muhimaad baanu leenahay cimri baanu leenahay macaamil baanu adduunka iyo nolosha la wadaagnaa meel kastaba in kastaba hanoo gaadhay caddaan ba caddaan dowladda ingiriisku siyaasadaha soomaaliya dhexdhexaad kama aha qabiil bay raacday qabiil bay raacday marka kani dee waa ingiriis inkastuu u-nka yahay haddana daa'iman ingiriis buu haya marka dowladda ingiriisku waxaa aada u fiican inay dib isugu noqoto oo wixii ay dhexdhexaad ka noqon weyday dhexdhexaad dib ugu noqoto maxaa yeelay dowlad weyn oo caalamka meel weyn kaga jirta weeye aada baanu ugu soo lugnay arrintaa iyada ah waan kula yaabnay runtii neclaske waa u sheegnay dowladda ingiriisku siyaasadda soomaaliya dhexdhexaad kama aha waana waa baashil waa ku fashilan tahay sidaas
michael kitin intaa loo soo magacaabin erdayga qalamadooda wakiilkada ah soomaaliya horey wuxuu ahaysan jiray macad marka warbixin wuxuu soo saaray ah gobolka mudug bursinada laga bilaabo ilaa wixii ka sheegay inuu yahay dhul laysku haysto oo puntland iyo galmud isku haystaan wuxuu kaloo soo saaray warbixin ah gobolada sool iyo sanaag inay yihiin iyagana laysku haysto gobollo oo puntland oo dhan uu kasoo reebay mudug iyo nugaal iyo bari marka asagoo ninka warbixintaa soo saaray sababta loogu soo magacaabo inuu soomaaliya ergi ka noqdo maxaa kasir lahay waxay la tahay nicholas k umbari kamaalgeliyey kalsoonida intaa tirada eg nin mas-uulihii runtii oo xushoonaya kalsoonida intaa la eg iyo dhiirida intaa la eg ma heli karo dhiiri uu u baahan yahayna definitely ma aha maxaa yeele waxaa la garanaya waxaa la doonaya ninku hadduu wax kala garanayo dhiiri ku filan inuu isticmaalo wuxuu isticmaalay dhiiri ka badan oo aada iyo aada cadaalada uga fog burtille xagee ku yaqaana isagu burtille horkiibay jirtay isaga sooma aragti marka xogtaas meesha uu ka helay waa tan maanta geysisay isagoo saddex maalmood joogay inuu u n kii qaldo oo yidhaahdo soomaalida waxay isku raacday oo u n-ku soo iido yidhahdo soomaalida isku raacday waka waka oo caynkaa weeyaan gabagabadii way diiday puntland four point five welina maantii dhow darkii wixii wadahadal baa furan marka wadahadalkaas muxuu noqon karaa puntland tillaabada xigto ay tahay in la qaado waxay tahay maadaama ismadaha ka mid tahay
waxa weeyaan horta vito bay isticmaaleen qoladaa layidhaahaa beesha caalamka aynu ku tilmaano waxay yidhaahdeen muddo lama kordhin karo waa vito four point five bay haddana dib uga soo noqdeen waxaan filayaa haddii soomaali dawo laga doonayo codkaa viitada ah horta ninkan hala bedelo siisaba waa in la bedelaa kan habaabiyahaas weyn waa habaabiye la bedelo codkaa viitadana waa laga noqonayaa codkaa viitada marka laga noqdo wixii maslaxad loo garto ayaa markaa la samayn doonaa haddii ilaahay idan ka dhigo qodobka kale waxa weye annaga xil wuxuu naga saaraya koowaad xil koowaad weye waxaa la yidhi sadaqada gurigaaga laga bilaabaa xil koowaad wuxuu naga saaran yahay puntland sooma aragtid soomaalina wixii aanu u samaynay waxaanu samaynay inaanu nooryaanka ka soo celino oo caqliga qoriga ka soo celinno oo caqliga aanu dadka u celinno oo dabeetana federaal ku dhawaaqnay oo federaalka aanu ku dhawaaqnay soomaali kale gogoynteed ma ahayne inay kala dhisanto oo isku dhisanto oo isu hilowdo ayaanu doonayna waxaa oo dhan annaga oo samaynay haddana xilka koowaad kii aanu ku guulaysanay oo puntland ahaa buu naga sii saaran yahay isku haysashada iyo keerkeer iyo anagu dunya mihina beledo ogow dunyada dunyadu sumadba iyada naftakeedu lagu kala taxaayo lagu kala soocaa marka waa la isku haystaa iyo waa la kala haystaa iyo codka yagii aaway markii puntland la dhisayey waa nala joogtay caalamku waa nala joogay waxaa nala joogay nin layado bixambeko barmaayna magaciisa in la odhanayay min bilowgii ilaa dhammaadkii wuu joogay ninkaasi miyaanuna sheegin mise sixun buu noogu turjimay waxaanu islahayn annagu adduunyadu waxbay idin taraysaa laakiin waxbay idin yeelaysaa marnaba ismaanaan fakerayninba dhinaca kale unbay noqotay maalin walba meelun baa nala ka mudayaa maalin walba meelun baa nala ka mudayaa rabid baanu leenahay idhadaanu leenahay haddii laga maarmi waayo war maxaa rabtaan haddana markoo kale markoo kale lix iyo toban sannadood labaatan sannadood labaatan iyo shan sannadood hana la yidhaaho maxaa rabtaan haddana ciddii dhegahoodu sida bini aadamka kuwooda waxu maqlaan waxu maqlaan hana weydiiso ciddii dowladna laakiin haddii la doono dee gaalada wax kale ha noo sheegto hana tirado serbiya tihin serbiya iyadana waa ka jawaabaysa woka